barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o eda ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka koob iyo soddonka iyo hirarka dhinaca geeska afrika ee famyada
waa duhur salaaso ah bisha abriilla waa sagaaliyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobankaan idhaahda idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a hal abuur ku nool magaalada booramo oo dhallinyarada ka wacyigelinaya khatarta tahriibka iyo arrimo kale oo dhibka dhallinyarada haysta ah gabadhaa waxay odhanaysaa wiil yahow jacaylkaad xaddaad xeeb ku xidhataaye xilliyada kulaylkana dadkaad kala xerootaaye xaasawo aan jabin baa tihiyo naalo xoog badane xarakaynta hadalkaagu waa neef xayoobsaday oo xaflada- xafladaha shamiis duuga iyo tiwaal baad u xidhataaye xaragada ma geedide dhexdaad buush ku xidhataaye sidoo kalena waxaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysi aan la yeelannay wiil dhallinyaro ah oo tahriibay hase ahaatee haatan ku soo laabtay magaaladii uu socd uu socodka dheer ka galay waxay igu yaaba badnayd een, markaan yementiga way bay igu yaabadnayd een, hudheel baan soo galay anigoo dee moodaya sida soomaalida oo kale waa in wax looga cuno ama wax looga iibsado kabacdin waaba leelaha liwaa marba waa lay dhaafaa marba waa lay dhaafaa meesha kursi baan ku fadhiyaa waxaan idhaahdaa waro ninkii meesha hayameeyi
dhinacii heesaha ayaad barnaamijka sidoo kale kaga bogan doontaan inta uu socdo
qanqashada naftaydu dhakaba xinaysana dareenkaara weeyo dhawadiisa haysaye dama iyo jacaylba isku keendilaye codkaas yurub genyana goordhow ayuu inoo soo socdaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida
koox ka mida taalibaan ayaa bamgacmeedyo iyo qoryo waxa ay ku weerareen caasimadda afghanistan ee kaabuul subaxnimadii saaka oo talaado ah waxaana waxyeello ay soo gaareen dad fara badan oo ka agdhowaa goobta weerarka uu ka dhacay dagaalkan ayaa waxaa lala bartilmaameedsaday guryo kuwaasoo saraakiishu ay sheegeen inay ahaayeen qayb gaara oo ka mida guryaha ay degaan ciidamada amniga ee dalkaasi afghanistan warku wuxuu intaasi ku darayaa in qof isu soo miidaamiyey u geysta weerarka midkiisa ugu xooga badnaa isagoo watay baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey wasiirka caafimaadka ayaa waxa uu sheegay in dad tiradoodu ay gaarayso boqol sagaashan iyo sideed qof oo ku dhaawacantay weerarkaasi la keenay cisbitaalka magaalada kaabuul xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa ballan qaaday in uu sii wadayo in uu ka shaqeeyo in arrinta israa'il iyo falastiin in lagu xalliyo habka ah laba waddan oo isbarbar degan hadalkan ayuu sheegay xogayaha arrimaha dibadda maraykanku iyada oo madaxweyne obama uu ku jiro sagaalkii bilood ee ugu dambeeyey muddo xileedkiisa xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu khudbad ka jeedinayay goob ay leeyihiin urur u dhaqdhaqaaqa danaha dadka reer israa'il isaga oo muujiyey muhiimadda ay leedahay in lasoo afjaro xiisadda labadaas dhinac ka dhex taagan
duhur wanaagsan idilkiinba waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhibaatooyinka ugu badan ee dhallinyarada haysata waxaa ka mid a aafada tahriibka mustafa barqadle cabdulaahi oo ku magac dheer dhimbil waxa uu ka mid yahay dhallinyarada hal abuurka ah ee ku nool degmada boorame ee dhallinyarada ka wacyigeliya aafada tahriibka wariyaha v o eda ee magaalada boorame haashim sheekh cumar goot ayuuna u waramay Ee, waxa weeyaan kolley hal abuurku waa wax qofka ku jira qof kastoo adduunka ku nool wuxuu leeyahay waxa weeyaan xubeyn hal abuur uu leeyahay oo qof hal abuurnimadu ka maqan tahay ma jirto Ee, laakiin way noocyo badan tahay way kala duwan tahay marka aan wuxuu inta badan waxaan isku aqaanaa qaybtan ee waxa weeyaan een, suugaanta ama curinta tixaha ee, tixda afka soomaaliga marka waxaan bilaabay runtii xilligaan ku jiray dugsiga sare ayaan bilaabay ilaahay wuxuu waafajiyey inaan kaga hadlo wixii kulbo wanaagsan inaan bulshada ugu sheego oo waxa weeyaan nuucya badanta suugaanta lafteeda intaasoo nooc si kala baxda laakiin qaybtaa wacyigelinta bulshada umaan runtii kaga hadlaa Een, waxa- waxaan ka hadlay taariibka waxaan ka hadlay oon dadka u bandhigay dhibaatada haysata derbijiifka oo buug eh, maalin dhoweyd laga qoray derbijiifka uu qoray wiil la yidhaahdo cumar shaafi Een, buuggiisa ku jirtay maansadaasi marka waxa weeyaan noocyadaa kale suugaanta waan ku dhex jiraa xagga jacburka iyo jacaylkaas oo wax markaas soo bandhigaysa soo jeedinaysa barnaamij waxaagu hadduu waayo milix ama wax macaaniyo dadkan soo jeediyo xiise geliya dee waxa weeye suugaantaadii waxa weye waxay noqonaysaa wax jaban bay noqonaysaa marka dadka marna waan ka qosliyaa marna waan ka qeeraysiiyaa waxaan jeclaan lahaa iminka ahaan inaan soo bandhigo macnaha u horreysiiyo suugaantaadi weydiisay maanso ka hadlaysa een, tahriibka tahriibku waxa weeyaan hal maansuun kagama hadla laakiin kuwa badan baan kaga hadlay laakiin ta- inta badan waxa weeyaan dadku ay jecel yihiin aniguna aan isiri waa maanso ku habboon in bulsho tahriib u heelan lagu wacyigeliyo waxaa la yidhaha magaceega een, magaceega waxaa la yidhaha maansadaasi een, dawarsiga ka dheerow dawarsiga ka dheerow waa amaru bimacruuf wanahyi cani munkar un maansadaa waxaan sameeyey labadii kun iyo koo iyo tobankii baan sameeyey tahriibka markii u horreysaan ka hadlay maansadaan kaga hadlay bay ahayd aad bay u kooban tahay xilligaas waxaa jirtay een, duufaanta tahriibka ayaa aad iyo aad runtii eh, waxa weeyaan u xoogeysatay dhallinyaro badan oon isku kalaas ahayn oon isku saaxiib ahayna runtii waan ku waayay tahriibkaas marka waxay leedahay maansadu qof kastiba dhulkiisuu bulsho yahay ku dhaataa daranyada ka dhowraa ka dhigtaa hugiisoo dhaxantana ka celiya dhallinyarada maantaay ubax laga dhur sugayo tahriib baad ku dhimateen daran yaad dhadhamiseen waddanaad u dhalan baad dhegihii u taagteen carrabaad u dhalateen marka aad ka dhooftaan waa fikir dhantaalane maxiskaan dhannaynoo waad yaro dhaqaaqdeen oo waad isdhiibteen mise dhallinyartaydaay dhaldhalaalka yurubaad xaqiiq iyo dhan moodeen bal dhulkani u fiirsada dhan kastaba ka joogsada dheemantiisan buuxdana qaar kale umay dhalan oo kama dhur sugayaan dhulkan aad u socotaan da'yartii u dhalataa dhowr sano u dhidido quruxdaa ka dhalisee hoy dhulkeennu waa dahab baraf iyo dhibaatiyo hanfay uu ka dheer yahay nin adigu aad dhaanto oo iimaanku dhilan yahay naxariis ka dheer tahay sacabadaa hoos dhigan dhuuniga ha weydiin iska joog dhulkaagoo ma ogoli dhibkaage saaxiib dhambaalka qiiradu ku dhigan tahay bilaash ma dhawaaqine badda lagu dhammaadaan ha ku dhiman kuleeyahy dhabadii wacnayd baan bayaan kuugu dhigayaa ha iska dhigin qaxootiye ha iska dhigin qaxootiye ku ekow dhulkaagoo dhidid oo hajiifile dawarsiga ka dheerow markaa maa sidaas eh, saasay ahayd
bal qaybtii majaajilada iyo qosolka aad u samaysay iyagana maxaa ka mid aha
horta waxa weeyaan eh, qaybta mashaashilada inta badan sugaanta waxa jacburka la dhahdaa ku jira jacburkana halaburrada uma wada sunno oo way ku kala duwan yihiin qaar waa curiyaan qaarna ma curiyaan inkastoo eh, jeclaan lahaa jacbur badan inaan soo bandhigo laakiin een, waxaan is leeyahay yacnaha bal hal gabay oo jacbur un in yar ka soo qaado oo ku- kuwaa kas ka mida inta iminkaan xa- kaa xasuusan karo sababtoo dee buugii ma hor yaallo buugta inta badan ku qoran yihiin wuxuu matalayaa kanoo kale wiil iyo gabadh isku jawaabaya oo is ammaanaya markaa marka waxaa la ammaan xiiran ammaan xiiran marka waa ammaana jirin ammaan maran ammaan maran weeye gabadha waxay odhanaysaa wiil yahow jacaylkaad haddaad xeeb ku xidhataaye xilliyada kuleylkana dadkaad kala xerootaay xaasaw aan jabin baa tihiyo naalo xoog badane xarakaynta hadalkaagu waa neef xayoobsaday xaflada xafladaha shamiis duuga iyo tuwaal baad u xidhataaye xaragada ma geedide dhexdaad buush ku xidhataaye adigaan raggaba ka eh, waxaad tihi een, waxaad tidhaa xaqiiqdii anuun baa ku jecel xamarlamoodiyo we adigaan raggaba kaa xushay kurhida soo xiro wuxuu yidhi wuxuu yidhi qalloocee qalbiga isagaa u jawaabaya wuxuu yidhi qalloocee qalbiga waad dhex mirataaye muuqaaga goortan arkaan muxubaboodaaye ma ogtahay baryahan dhow inaad sii basariyowday suulashaada dheer bunafluhu barax ka qaadaaye wejigaagan quruxaystay iyo qolofta guudkaaga gebi ahaanba qaabkaagu waa diin de- gebi ahaanba qaabkaagu waa diin qalfoofsadaye soo soo daysa maansada adaan ku diyaarahaya buuhi markaa xarafraaci iyo wixii o dhan baa lunsan waa iska jacbur marka waxa weeyaan jeclaan lahaa marar kale in isagoo badan ama iyagoo jacbur gaara una in runtii wax weeyaan wadaagno
xaragada mageysida dhexdaad buush ku xirataa waxbaa ka dhacay waa tahay intaasi aan kaga gudubno wiilkaasi dhallinyarada ah ee lagu magacaabo mustaf barkhadle cabdulaahi oo u waramaya wariyaha v o eda ee magaalada boramo haashim sheekh cumar good sahre inta inaan ka bixin dhinaca iyo tahriibka qayb ka mid a shalay waxaan sii daynay waraysi aynu la yeelanay ama wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol uu la yeeshay axmed maxamuud siciid axmed ayaa wuxuu yahay wiil dhallinyaro ah oo dhinaca miyiga ka soo galay markii hore magaalada laascaanood buu tegey sidoo kale boosaaso usii gudbay tahriib buu galay haatan wuxuu kusoo noqday magaalada laascaanood marka axmed wakhtiyadii uu tahriibka magaalada uu ka bilaabay iyo haatan kusoo markaa waxyaabahu ka shaqeeyo noloshiisa waxyaabahaasu ka sheekeynaya marka qaybtii labaad ee waraysiga dhegeystayaasha inu ciyaaro wallaahi horta muddo badan baan baan horta een, eegayay bal sidaan macnaha ula qabsan lahaa waxaa weeye laakiin ma ilaahay waa waa ii fududeeyey een, inaan la qabsado Een, waagii hore markaan magaalo galo aan, aan macnaha aanan garanayn aan ku cusbahay aad baan ugu wareeri jiray laakiin markii dambe een, ilaahay waa ii saqiray tan muddaan joogay dee nin macnaha een, marka way kala duwan yihiin markaad gurigaaga joogtid iyo markaad guri kale joogtid markaad guri kale joogtid dee cidda aad u ciskata heli maysid oo adiga iyo xoogaaga iyo muruqaaga inaad wax kula soo baxdo laakiin markaad een, gur- gurigaaga joogtid waxaa laga yaabaa inaadanba inta badan isdareensiin sababtoo ah dee in adeer walaal ehel baa kuu jooga hadda waxaad ka shaqaynaysaa shirkadda een, keenta qalabka dhismaha ee elays ee ku taalla magaalada laascanood bal ka waran fursadda shaqadaad hadda haysata aada u wanaagsan noloshaada xaalkeeda hadda waa sidee wallaahi maasha allah noloshaydu hadeer aad bay u fiican tahay noloshaydu hadeer si wanaagsan weeye maasha allah noloshaydu hadeer heer sare bay marsaa Een, tii hore een, nololihii hore way ka bedelantay waxyaabaha aan soo arkay waxaa ka waxay ugu yaaba badnayd een, markaan yemen tegey way bay ugu yaabadnayd Een, hodheel baan soo galay anigoo dee moodaya sida soomaalida oo kale waa in wax looga cunaa ama wax looga iibsado kabacdan waaba leela hadli waaya marba waa lay dhaafaa marba waa lay dhaafaa meesha kursi baan ku fadhiyaa waxaan idhaahdaa war ninkii meesha hayameeyi kabacdii waa lay yimaadaa waa la- waa la fahmi waayaa waxaan ku hadlayo markii dambe ilaahayn mid xoogaa af soomaaliga yaqaana oo qoladan ay yidhaahdeen muwaladiinta hooyadood soomaaliga tahay bay helay anoo yaaban markaasuu igu yidhi maxaad u baahnayd oo si- af soomaaliga waa ku ganaganaal wax yar buu garanaya saaka hor meesha waxaan cuno baan ka rabaa markaasuu igu yidhi "Een, ku garan maayaana waxay ku leeyihiin lacagta soo qadimo lacagta soo qadimo sida aynu oromada ula dhaqanno oo kale baan ugu dhaqmayaa waa ka xanaaqay see u qadimaa lacagta baan ku idhi waan ka tegey xeradii qoxod meel xeraa oo markaa aanu ku xarasanahay baan tegey waxaan ku wariyey kuwii soomaalida u tegey, waxaan ku wariyey yaa leh meeshan waa meel lagu bacay oo lagu oo lagu hoogay meeshii hodheelkaan tegey waxaan ku wariyey wax iga iibiya lacagtadaan wataa waxaa lagu yidhi soo qadimo see laga qadimaa lacagta waa lala yaabay waa lagu qoslay waxaa laygu yidhi meeshani ma aha waddankaaga oo kale iska shaqaysto waddankiina aamina waddankiina aamina waddankiinu meel ka qanisan oo ka wanaagsan ma jirto waxaan aynu haysanno nimcadan cidina ma haysato dadka waxaan u sheegayaa waddankiina meel dhaanta ma jirto waddankiina ha la shaqaysto shaqadiina aamina waddankiinana aamina heer baad ku gaadhaysaa hadda maasha allah anigu heer fiican baan hadda soo jooga insha maasha allah Een, hadda mushaharkaaga imsaad ku shaqaysaa marka hore maqaaxibaad ka shaqayn jirtay boqol kun oo shi- ba- waxaad qaadan jirtay lacag een, lixdan kun oo shilina ama boqol kun bal ka waran noloshaa iyo maanta mushaharkaaga waa imsana maadaama dalka gudihiisa magaalada laascanood aad ka shaqaysanayso wallaahi haddeer mushaarkaygu aad buu u fiican yahay mushaarkaygu waa saddex boqol oo dollar baan qaataa Een, maarayntayda iyo magaranaysa arrimahayga iyo reerahayga iyo adduunkayga igu filan maasha allah baan taagna awal hore shaqada waxaan ku bilaabay laba kun oo shilin soomaaliya laba kun baan ku shaqayn jiray haddeerna odayga arkaya waa boqol jibeer baan marayaa Een, marka waxaa weeyaan haddeer waa step step xaaladdu marba doc bay kula rogmaysaa marka mushaaharyaraanta lagu samro haddaad samirto waxaa weeye wax badan baad helaysaa wax badan baad ka helaysaa ma garad Een, shaqadu waxay leedahay samir bay leedahay in loo samro mushaarkan qadarkiisu hadduu xataa kugu yaryahay waa laska samraa marka dambe isagaa si kordhaya mid kale waa inaad adigu kororsataa dee shaqadaada iyo serviskaaga aktifnimadaada la soo baxdaa hadaad meel iska fadhiisato dee cidna wax ku kordhin mayso in lagu eriyaaba khatara marka waxaan leeyahay dadku ha shaqaysteen wadankoodana ha aamineen kaasi wuxuu ahaa axmed maxamuud siciid oo ku nool magaalada laascaanood wuxuu u warramayay waryaha v o a cabdikariin olol sahre maxay noo xigay waa hagaag dhinacii heesaha haatan annaga iyo dhegaystayaashuba haddii aan ku wada nasanno muusigaasi dhawaaqee dhegihiina ku soo dhacaya waa codka yurub kenya iyo heeskii deg deg igu kaale adigan adigan ku doorto kuma tegi karaayo dadkan kuugu jecelaye Dhaqii naftaydow, adigan adigan ku doorto kuma tegi karaayo dadkan kuugu jecelahaye damqashada naftaydu la kabaaxinaysana daranjaara weeyo dawadiisa haysaaye damqashada naftaydu la kabaaxinaysana daranjaara weeyo dawadiisa haysaaye dama iyo jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay dama iyo jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay donistii hankaygow anigaad anigaadi deeqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahaye donistii hankaygow anigaad anigaadi deeqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahaye dacanimada dhexdeenna dabarigu adkayso waanigan daraada dadka uga irdhoobe dacanimada dhexdeenna dabarigu adkayso waanigan daraada dadka uga irdhoobe dama iyo jacaylba isku keendilay degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay
codkaas yurub genyo iyo heesta deg deg igu kaale haddaynu intaas kaga nimaadno halkaad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aad talo ama tusaale hayso fadlan ha moogaanin inaad noogu soo dirtaan ciwaanka somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha naadiga tottenham ayaa ku soo siqaysa kooxda hoggaanka heese ee leicester city kadib markii ay xalay afar gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda stoke city oo ay marti u ahayd garoonkeeda britania stadium ciyaartaasi oo afar gool ee kooxda tottenham ku dhalisay ayaa waxaa goolasha wada wadaagay harry kane iyo dale ali oo min laba gool u dhaliyey kooxdaasi naadiga tottenham waxay iminka shan dhibcood ka dambaysa kooxda leicester city oo horyaalka ku hogaaminaysa saddex iyo toddobaatan dhibcood waxaana ay leedahay siddeed iyo lixdan dhibcood horyaalka waxaa ka harsan ilaa afar kulan kooxda leicester city ayaa sidoo kale waxaa u soo yeeray war kale oo aan wanaagsaneen kadib markii la sheegay in ciyaaryahankooda weerarka ka ciyaaray jemi vardi laga yaabo in kulan dheeri ah la ganaaxo horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska kadib markii xidhiirka kubadda cagta dalka ingiriiska uu ku soo eedeeyey habdhaqan aan wanaagsaneen fardi oo jir ah ayaa la dooday garsoore john mos ciyaartii calaamadda casaanka lagu siiyey ee axadii kooxdiisa ay lagi- la yeelatay kooxda westham taasi oo ku dhammaatay barbadhac laba gool iyo laba gool ah waxaa sidoo kale xidhiirka kubadda cagta uu ku eedeeyey kooxda leicester city inay ku guuldaraysatay in ay maamusho ciyaartoodeeda taasi oo keentay inay la doodaan garsoorihii ciyaarta leelinayay vardi ayaa waxa uu haystaa ilaa maalinta khamiista ah inuu jawaab kaga bixiyo eedeymaha loo soo jeediyey waxaana uu wajihi karaa kulan kale oo dheeri ah in la ganaaxo dhinaca kale xiddiga qadka dhexe ee kooxda chelsea sesk fabrigas ayaa waxa uu sheegay in sababtii jose morinio uu ugu guuldaraystay kooxda stafon bridge ka dhisan in ay tahay isagoo aaminaad dheeri ah siiyey ciyaartooydiisa morinio oo konton iyo saddex jir ah ayaa xilka laga qaaday bishii disembar kadib markii kooxdiisa ay ku sigatay in ay gasho saddexda koox ee ugu hoosaysa horyaalka oo loo celinaya horyaalka heerka labaad kadib markii kulamo badan laga adkaaday si kastaba fabrigas oo sideed iyo labaatan jir ah ayaa waxa uu sheegay in ciyaartooyda chelsea ah ay macalin morinio dhulka ku jiideen kadib markii uu si aadah u aaminay fabrigas oo la hadlayay telefishinka sky sports waxa uu yidhi waxaan xushmad weyn u hayaa macalin morinho sababta uu u guuldaraysan waxay ahayd isaga oo fasax dheeri ahna siiyey aaminaad dheeri ahna na tusay taa beddelkeedana waxaynu ugu abaalgudnay in aynu si wanaagsan u cayaarin dhinaca kale macalinka kooxda yuventus massimiliano allegri ayaa waxa uu doonayaa in yuventus uu ka helo xaqiijin ku saabsan qorshaha suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda ee kooxdaasi xagaaga soo socda ka hor inta aanu saxiixin qandaraas cusub oo horyaala macalinkan ayaa waxa uu ka cabsi qabaa in ciyaartooy badan ay ka tagaan kooxda yuventus oo ay ka mid yihiin paul pogba iyo alvaro morata waxaana uu doonayaa in yuventus ay siiso xaqiijin ku saabsan ciyaartooydaasi aysan tegi doonin ama ciyaaryahanno kale lagu bedeli doono ka hor inta aanu saxiixin qandaraaska cusub ee horyaala dhinaca kale xogayaha dhinaca farsamada ee kooxda barcelona roberto fernandes ayaa waxa uu ku adkaystay inuu ku kalsoon yahay in kooxda barcelona ay hanan doonto horyaalka laliigaha ee dalka sbain naadiga baarka ayaa waxa ay hal dhibac oo keliya ka heshay afartii kulan ee ugu dambeysay horyaalka ayadoo saddex ka mid ah laga adkaaday waxa ay horyaalka ku hogaaminaysay dhowr toddobaad ka hor sideed dhibcood waxaana iminka ka soo haray waxba oo waxay ku dhibco tahay kooxda atletico madrid oo ay kaga horrayso oo keliya dhinaca sharciga is-ariga labada kooxood ugu dambayntiina warar ayaa waxa ay sheegayaan in macalinka kooxda roma luciano speleti uu ka tegi doono kooxda haddii qandaraas cusub uu saxiixo ciyaaryahan francisco totti labada nin ayaa waxaa dhex maray isku dhac kadib markii kabtanka kooxda roma la bedelay ciyaartii kooxdiisa ay la yeelatay atlanta oo ku dhammaatay barbadhac saddex gool iyo saddex goola kooxda jalarosia ayaa waxa ay qandaraad cusub laga yaabaa inay siiso toti waxaana tan ay soo gebagabaynaysa warar sheegaya in laga yaabo inuu ku soo biiro kooxda new york cosmos ee horyaalka dalkan maraykanka reediyo ka dhisan magaalada roma ayaa waxa uu maanta ku waramay in isbaleti uu ku wargeliyey naadiga roma in haddii qandaraaska loo kordhiyo ciyaaryahan francisco toti in isaga kooxda uu ka tegi doono xubintii cayaarahana waa naga intaas
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi ciyaaraha waxaa nala socodsiinayay axmed cali sheekh halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o eda aad kala socotaan duhur walba hadahayo kale haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamij heese ayaan hadiyo goor uga tagnaa dhegaystayaasha dhegahooda dabcan ismaaciil hees xasiliya laydhaa codkaas aynu maqlayno weeye waxaana ku luuqaya muuse xabad
wana gaari xiirkeediinaan kugu xariiraay xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta nax waxaan ka soo xulayadaan kugu xadaayaday xogta hadalka xiisaha murtida xididka suugaanta nax waxaan ka soo xulayadaan kugu xadaayaday waana gaari xeerkeed inaan kugu xariiraay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay xilkasnimo allah kuu dhashiyo garasha xeel dheere sida xuuran cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay kaftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geeyanay alla geeya ugubay naftaad xiise gelisaay kaftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geeyanayey alla geeya ugubay naftaad xiise gelisaay
saxraydi aad u ammaanay inantaa aad iyo aad xubna geenyalayay naftaad xiise gelisaa aad iyo aad waa loo dhammeeyey ammaan gabadhaasi xasiliya iyo muuse xabad ayaan dhegihiina uga sii tegi doonaa waa ismaaciil xuseen farjare sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo
xarafyada qur-aankiyo ducaankugu xijaabaye sidii xaawaa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaankugu xijaabaye kuxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii sidii xaawaa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaankugu xijaabaye sidii xaawaa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaankugu xijaabaye kuxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii imtixaan waanay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay ishaxaasidiintiyo naxligu kuma xumeeyaani imtixaawalay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay ishaxaasidiintiyo naxligu kuma xumeeyaani naftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geeyalayey alla geeya ugubay naftaad xiise gelisaay naftan aan xajiiniyo lahayn weedh ku xaganaysaa
This program has come to you from the Voice of America, Washington.